Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Maamulka Hirshabelle iyo magaalada Jowhar Kadaha furtay aqoon kororsi oo ku saabsanaya sidii howlwadeennada waaxda shatiyada degmada Jowhar la dhaqamo lahaayeen bulshada iyo shaqeeyayaasha, gaar ahaan ganacsatada, xilliyada ay ku ururiyaan shatiyada. Daahfurka aqoon kororsigan ayaa waliba ka qayb galaya xubno ka mid ah dowladaha hoose ee Jowhar iyo mas'uuliyiin ku dareerta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Maamulka Hirshabelle. Marka hore intii ujeedka lanqabooday aqoon kororsigan ayaa waliba ku hadlay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Maamulka Hirshabelle Nuur Xasan Muuse ayaa sheegay in kulankan la joogteyn doono.
dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle maanta waxay qabanaysaa kulan fagaara ka hadal ah ama forum waxa loo yaqaano forumkaasoo ama kulankaasoo la xiriira shatiga ama diiwaangelinta ganacsiga ee dowladaha hoose kulankan waxaan ku casuurnay wasaaradaha aan shaqo wadaagta nahay sida wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle duqa magaalada jowhar qaar ka mid a ganacsatada degmada jowhar ururka haweenka ee, odayaasha dhaqanka dhalinyarada Ee, maxaa yeelay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle waxaa ka go-an inay la shaqeyso ee, si l- inay la shaq- inay la wada shaqeeyo si loo gaarsiiyo ee, bulshada adeegyadii ay u baahnaayeen waxaan u mahad celinaynaa wasaaradaha ee, maaliyadda iyo ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle sida ay ugu soo qeyb galeen forumkan Ee, sababaha kulankan ama forumkan ee wasaaradda arrimaha gudaha u qabanayso ama ay u dhiirgelinayso shatiga ee, ganacsiga in la qaato ee dowladaha hoose waa kow ee, in la hago ganacsiga si looga hortago ganacsiga sharci darrada ee degmooyinka ee, in la ilaaliyo caafimaadka deegaanka ee bulshada waxaa loo yaqaano public health ee, ka ururinta canshuuraha dowladaha hoose ee ganacsiga deegaanka in lala socdo dhaqdhaqaaqyada amniga iyo isdhaafsiga badeecadaha sharci darrada ah sidaas darteed forumkan wuxuu ka jawaabayaa su-aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waa maxay sababaha loo qaadayo shati ee, loo qaadanayo shatiga ganacsiga ee dowladaha hoose yaa u baahan shatiga ganacsiga ee dowladaha hoose Een, intee in la-eg ayuu shatigan soconaya oo sii jiraya yaa bixin kara shatiga dowladaha hoose oo mandate u leh ee degmooyinka waa maxay shuruudaha shatiga ganacsiga ee dowladaha hoose cusboonaysiinta shatiga